عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا walaalkii caawid ma weydiinaya laakiin kolley su-aashaydu dee waxaa raacaya waxay ahayd salaadii faradkiiyo sunnii buu yidhi dee ishtiraak laftiyana waa la yidhi ishtiraak macnawiyana waa la yidhi say labada ishtiraak ku kala noqon karaan markay sunniya farad say ama ishtiraak laftiya ama ishtiraak macnawiya bal maxaa dee inoo soo baxayo taas waa kolley su-aasha raacaysa markay yar dee tacriifkiisa iyo wixiisa markaa aan helo si ayn kolley waa inoo dambeyn doonaa baabu اddukuuli cala اlmayiti bacda اlmowti idaa udrija fii akfaanihim adaakani baabu dukhuuli gelidii loo gelayay baabkiisii weeye cala lmayiti meyidka loo gelayay bacda almowti inta uu dhinto dabadeed idaa udrija haddii la geliyo isaga oo lagu duuduubo fii akfaanihi kafantiisa oo meydka dee marka la maydho ee kafantiisa ama kafanta la geliyo bal dee bannaanidii ay bannaanayd in loo galo taas buu baabkeedii yahay kulle xadiid buu insha allahu tacaala sheekhu inoo keeni doonaa ama kitaabka laynoogu soo aroorin doonaa kolleyna tarjamadan suu ibnu rushayd shaarixuna kaba soo naqlinayo dhimasho kol hadday dhacdo ruuxii uu dhinto ruuxii isbeddel baa kuba imanaya ama maxaasintii shakhsiga lagu yaqaanay wax isbeddel baa kuba imanaya waa taa deeta la jideeyey in wax lagu dado laysfaray indhihiisa inaan saa lagu dayno kol hadday naftu ka baxdaba indhihii loo laabo waa taqayurka iyo waxyaalaha imanaya markaasa halkan waxaa ah in dee bal matalan waqtiyada hore intaan kafantiya la gelin ama taas oo kale waxaaba dhici karta inuu ruuxii uba galay bal imaka ama dee laysba yidhaaho taasi ma habboona waata uu soo dhiganayo oo ah bal matalan waaba intaasoo dee ama taqayur jiro ama wuxuun jiraane laakiin kol haddii dee la maydho kafantii la geliyo oo kale isagina waa asturan yahay haddii loo galo wax ba'siyoo ku sugani ma jirto waa ta imaka uu halkan inooguba soo dhiganayo waayo a'immada qaarkood baa laga soo naqliyey dee kol haddii uu ruuxu u dhinto ruuxan maydhaya ama ciddii u caawinaysa isaga u kaalmaynaysa mooye cid kale inaanay uba gelinba marka tuu soo dhigtay dee waa iminka gelidaasi inay bannaan tahay taasba oo ama arrinkaasi uu bannaan yahay ayay tarjamadu ama axaadiida inooguba imanaysa inoo faa'iideynaysaa wuxuu uhi musanifku qolooyinkiina dee male ama macamatigiiyo raqamaysan laba raqan baa i yaala kun iyo laba boqol iyo koob iyo afartan kun iyo laba boqol iyo labaiyo afartan waana xadiiduun labada raqam wuxuu u dhigtay kolley waa tarqiimka moxamed fuad cabdilbaaqiya arrinkan iyo qisada inoo soo socota caaishana qeyb bay warinaysaa ibnu cabbaasna qeyb buu warinayaa walow arrin keliyo mar keliya wada dhacday ay tahay marka laba saxaabi oo xadiidkii kuwa wada sugan oo midba qeyb uu soo naqliyey ayay qolooyinkii tarqiimiyey sida maxamed fuad cabdilbaaqi iyo xadiidkii laba raqam ay u siiyeen xaafid maxajar kolley suu kuba socdo xadiid keliya ayuu kaba dhigayaa oo baabka dee wuxuu tirinayaa inay saddex xadiiduun baabka inooguba soo aroortay haddii kale afar bay noqon layd wuxuu uhi musanifku xadaanaa bishr bnu muxamedin qaala ahbaranaa cabdullaahi qaala ahbaranii macmarun wa yuunusu can izuhriyi qaala anahu qaala ahbaranii abu salamata ana caaishata radia allahu canha zawja nabiyi sala allahu calayhi wasalama ahbarat qaalat sanadku cid inagu cusubi ma jirto cabdulaahigan sanadka ku suganna waa imaamkii jamuudnaa aada u qiimaha badnaa ee cabdullaahi bnulmubaarak weeye macmar iyo yuunusna iminka way wada siman yihiinoo cabdulaahi ibnu mubaarak bay sheekh xadiidka ugu wada yihiin dee waxaanay ka wada warinayaan zuhri bay ka wada warinayaan iyagoo laba noo siman abu salama ayaa wuxuu yihi caaisha waxay tidhi umma almu'miniin aqbala abu bakrin abu bakar baa wuxuu ka yimi uu ka soo qaabilay radia allaahu canh calaa farasihi faraskiisii isagoo ku sugan oo fuushan min maskanihi gurigiisii iyo halkii uu deganaa ee bisunxi meesha sunxi lagu magacaabo ah ayuu kaba yimi xataa nasala ilaa uu ka dhaadhacay faraskii markii uu soo gaadhay masjidkii uu soo gaadhay iyo dee gurigii rasuulka ilaahi salawatullahi wasalam ama masjidkii uu soo gaadhay kolley sunxidan waa meel adigu abubakarin dee markaa uu yimi kolley reerka uu ka guursaday ansaar reer khasraj oo banulxaaris la odhanaya ayuu kaba guursaday waana halkii degaankooda ahaa waanu la deganaayo gurigiisaas ayaaba halkaa ahaydoo umu kulhuum oo laakiin isaga dabadii dhalatay iyadoo ay haweenayda uur leedahay buu abubakar dhintae iyabaabay u dhashay haweenayda waxweyna khaarijo la odhanaya reer banilxaaris ibnu khasraj ahayd anaa reerkuu kaba qabay reerka halkaa sunxi degayay gurigiisna halkaasuu ahaa dee gurigii maaha gurigii umu ruumaan iyo cayasho iyo hooyadood ee waa guriga haweenayda ansaareed ee umu kulhuum dhashay haddaba halkaasuu ka yimi macnuuna waa maxay kolley isagaasaynu kitaabkaba ku soo maray ee wafaadkii rasuulka iyo wixii ku tacalluqsanaan waynoo dambeeya laakiin axaadiida kitaabu salaad iyo imaamadiisi iyo axaadiistaasi way inagu soo noqnoqoto ay nooguba horreyse ayaa waxaan soo aragnay dee inuu ayaamihii ugu dambeeyey rasuulka ilaahay noloshiisa markuu cuslaaday abubakrin uu imaamkahay uu dadka tukanayo rasuulka ilaahay taa amray taasaynu soo maray marka haddaba subaxdii isagaa tukiyey masjidka isagaa tukiyey waa maalintii rasuulka ilaahay wafaadi doono markaasuu qabtay markii subaxdii dabadeed halkaa bal dee subaxdaasna waxaa la islaa rasuulka ilaahay sidii hore uu dhaamaayo uu ladanyay baaba lalahaa oo waaba taa aynu soo maray inuu rasuulka ilaahay subaxdaa isagoon cid karbaa haysaa jirin intuu soo kacay halkii uu daahii sare u qaaduu kadinkii soo joogsaday oo arkay isagoo markaa dadkii muslimiinta oo si isku daba tukanayo uu rasuulka ilaahay isagoo faraxsan muusoonayo halkii taagna isa soo taagay ay bakar ku dhawaadayba inuu salaadii dib ugaba soo noqdo dadkiina waa nas lahaa waxaanu kuba dhawaanayba inaan fidnoowno macnaa waa faraxa ay rasuulka ilaahay ku farxeen oo yidhaaheen waa kaa bogsaday ma aad u ladnaaday ayaaba ahayd waana maalintuu wafaadayay haddaba markaa taasi dhacday ayuu lahaa waaba roon yahayoo dee gurigii xaggaas ayuu tegayba oo bal matalan gurigiisii xaggaas buu tegey dee intii xaggaa ku maqnaana rasuulka ilaahay baa wafaadiy salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh warkiibaa gaadhay markaasuu faraskii intuu soo qaatay ayuu xaggii u yimi gurigii masjidkii buu yimi fa dakhala almasjida masjidkii buu soo galay dadkuna masjidkii baa la wada joogaa falam yukallim innaasa markaa masjidka waxaa jooga cumar baa taagan oo hadlaya iskala garan la oo dee arrintan baa dee saaciqa kuba noqotay bal wuxuu lahaa rasuulka ilaahay ma dhiman ee taas buu lahaa isagu markaa dadkiina way joogeenoo waa la naxsan yahay oo cumarna taasuu leeyahay markaasuu cid lamuu hadlin dadkii joogay ee cumar iyo cidna hortee falam yukalim naasa xataa dakhala calaa caaishata radia allahu canha ilaa caaisha u galay macnaa gurigii buu galay fatayamama wuxuu u qastay annabiya sala allahu calayhi wasalam tayamama macnaa waa qasada macnaa rasuulka ilaahay buu u qastay walxaal huwa rasuulka ilaahay musajan uu dadan yahu ku dadan yahay oo la huwiyey biburdi xibaratin waa maroo kolley malaa nooc yaman lagu samayn jiray xibaro odhan jireen oo nooc yar rafiic ahaa ama sarreeyey buu ahaayo oo dharka kaba mid ahaa malaa qudnina ahaa bal taas buu khuduud bay lahayde maro taasuu ku dadnaayo rasuulka ilaahay markii dee uu wafaaday ayaa maro lagu daday dee waana maydka sida jidaysan kolle inta lagaga maydhayo dee inuu markaas la asturo indhaha loo laabo taawe fakashafa can weji wejigiisii buu maradii sare uga qaaday uma akaba calayhi uu ku foorarsaday waxaa foorarsanaya abubakrin radia allaahu canhu uu foorarsaday kolley ficilkanna akaba afcaasha carbeed waa nawaadirtooda waxyaalaha naadirka ah waayo dee luqada carbeed ama waxaa laguba yaqaana xagga carabiyo ficilku marka uu hulaatثi yahay ayaa uu laasim noqdaay haddii hamse lagu daro mutacadi buu noqdaa mutacadi buu noqdaayo ficilada laasimkee hulaaثiku ah haddii hamse lagu siyaadiyo ama tadciif lagu siyaadiyo oo waxyaalahay mafcuul kuba qaataan ay mutacadi noqdaan ficilkana hulaaثigiisa mutacadiya markii hamse lagu kordhiyona wuxuu isu rogay laasim oo waa dee shay naadir oo dee bal maalan kaba haddii la idhaha kabahu macnaa wejigu u tuuray weeye wahal yakubu nnaasa calaa manaakhirihim sidaa xadiidka kuba yimi akabana muxuu noqday uu fororsaday markaas akaba oo hamsadiibaa waxay u keentay ficilkii markii hore mutacadiga ahaa inuu noqdo laasim noqdo waa dee laakiin shay naadira weeye uma akaba calayh uu ku foororsadayoo faqabalahu waa dhunkaday wejiguu kaba dhunkaday saasuu yeelay kolle waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh suu yeelay cumaan ibnu madcuun oo inooba soo socdaa laakiin xadiidkaas sidee taasi inooguma sugnee laakiin geeridiisuba inoo soo socotee markii uu dhintay dee waa si uu yeelayba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu weji kaba dhunkaday uma bakaa uu ooyey oohintii dee madmuumka ahaydna maaha tii rasuulka ilaahay nahayey maaha ee waa ilmadii dee laba ilmeynayo oo u ilmeeyey abubakrin taas oo kale oo ah geeri marka ay dhacdo waana geerita uguba weynba tan dhacdayba in qalbiga murugadiisa iyo isha ilmadiisa laysuma diidayo ee waxaan la diidayaa un waa wixii sabir darro keenaya jazac keenaya qayle iyo dhawaaq iyo baroor iyo waxyaalahaas iyo dhul layslaba dhacaya maraa la jeexjeexay iyo waxyaala saasa ayaa keenaysa ayuunbaa dee wixii xaaraamtaaya fa qaala wuxuu yidhi biabi anta wa ummi ay anta mufaddan biabi wa ummi aabbaha iyo hooyaday baaba tahay mid lagu furanayo ah oo wixii adiga lagaaga furanayo markaa dee iyaga lagaaga furanayo wixii kuba hellaaye waa cibaaradae kole laba isticmaali jira rasuulka ilaahay makaaba wafaadeen inta badan dee ruux nool iyo bay u isticmaalayeen nebiyallah laa yajmacu llaahu ilaahay ma jumcinayo isuguma kuma kulminayo calayka korkaaga mowtatayni laba dhimasho laba dhimasho isuma kaa geynayo oo macno waa adduunyadan imaka laba dhimasho waayo dee cumar baaba masjidka ka lahaa rasuulka ilaahay ma dhiman oo soo noqon doonaa iyo taas baabuu lahaayo barhkood dee arinkan kuba yimi ee ay qaadi kari waayeen baaba tan kaba keenaye markaasuu yidhi ilaahay laba dhimasho iskuma kaa geynayo kuma kulminayo oo dee waaba isagoo intuu imaka dhintay adduunyadii lagu soo celiyo haddana mar labaad dhinta haddana mar labaad dhinta taas ilaahay waxa weeyaan kuma kulminaye ama almowtatu geeridii alatii kutibat calayka laguu qoray faqad muttaa waad dhimatay geeridii laguu qoray waad dhimatay taas buu idhi qaal intaasi xadiidka caaisha inooguma joogtaa waana waaqacada keliya subaxdaas iyo waqti dee duhurba ku dhow baabay ahaydba qaala abuu salamata abuu salama wuxuu yidhi haddaa markaa idaa udrija fii akfaanihina rasuulka ilaahay weli lama kafnin waayo waa waqtiyadii uu wafaaday uun marada unbaa kuba dadnaayey laakiin dee kol haddii uu wax kuba dadan yahay waxuu la mid yahay dee ruuxdee ruux kafnan unbuu laba mid yahay waayo waqtigaas lamama maydhin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh lamana kafnin ee laakiin maradan uu kuba dadnaa weeye xadiid kale ee kafantu inooguma soo socotaa qaala abuu salamata abuu salama wuxuu idhi waa ninkii taabicigahaa ee caaisho xadiidka kaba wariyey fa akhwaanayna cabdiraxmaan ibni cawfe sidan horeba u soo marayn badanne faahbaranii wuxuu ii waramay ibnu cabaasin radia allahu canhuma cabdullaahi ibnu cabaas baa wuxuu iigu waramay oo caaisha hadday qeybtaa u sheegtay masjidka markii uu soo baxay ee uu dadkii dee cumarno kaba mid ahaa uu kuba soo baxay wixii uu yidhi iyo wixii dhacay baa isagu ibnu cabaas kaba waramaya iyaduna aqalkii dhexdiisa ayay kaba warantay wixii bal matalan dee ficilkiisa iyo wixii kuba tacalluqsanaa inta baa deeta labada xadiid ay u kala tiriyeen ay laba xadiid ugaba dhigan xadiidkuna sanad keliyuu wada leeyahayoo dee laakiin abuusalama ayuunbaa ka horena caaisho ka wariyey imikana abuusalama isaga ibnu cabaas kaba warinaya sanadkaa kalena xadiidku waa isku midun oo waa intaa horeynu soo aragnay markaasaa wuxuu yidhi ibnu cabaas baa ii waramay oo wuxuu igu waramay ana abaabakrin radia allahu canhu abaabakar kharaja inuu soo baxo gurigiibuu ka soo baxay walxaal cumaru cumar radia allahu canhu yukalimu nnaas kolle xadiidka sharaxiisa uu khaasatan shaarixu sharxayo iyo dee waa wafaadkii rasuulka ilaahay waa siyar iyo maqaasi marka uu dhammeeyo taa dabadeed ayuu kuba iman doonaa halkaasu kuba keeni doonaa halkaasaanay dee maxalkiisi iyo umuurihii isaga kuba tacalluqsana ay tahay imika halkan waa intan waxa weeyaan geliddan uu soo galay abubakrin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo maro kuba dedan dee maradan uu kuba dednaa kafan yaanay noqone laakiin dee kafan xukunkeed ama arrinteed bay yeelanaysaa waa asturan yahay cumar wuxuu soo baxay iyadoo wa cumaru cuma markaas cumar radia allahu canhu yukalimu nnaasa dadka la hadlayo cumarkii shiddo iyo adadkaansho iyo lagu yaqaanay ayaa maalintaas dee wuxuu ahaaba howlkii iyo arrinkan dhacaa kaba qaalib noqdayoo dee waaba kaa lahaa rasuulka ilaahay ma dhiman abubakrise waaba kaasoo dee dadkiina isagii baaba wada dejiyay ku wada degeen san soo noco noo soo socoteen cumar isagoo yukalimu uu la hadlayo walxaal cumaru radia allahu canhu yukalimu nnaasa faqaala wuxuu yihi abubakar baa cumar buu la hadlaya ijlis fadhiiso cumarow fa abaa uu diiday waayo isaga hadlaya uu diiday cumar ismaba oga waa kan oo leedee markaas bal lama odhan karaba rasuulka ilaahay baa dhintay fa qaala wuxuu ihi ijlis mar labaad buu ku celiyoo fadhiisuu yihi fa abaa cumar uu diiday cumar markii uma fadhiisanayo hadalkiina waa wadaa dee markuu arkay inaanu fadhiisanahayn aamusahayna ayaa hadal uu ka ag bilaabay oo fatashahada abuu bakrin radia allahu canhu abubakar baa wuxuu la yimi dee hadal marka la bilaabayo shahaadadii lalaba iman jirayoo waa isagoo tashahudkii buu laba yimi markaasaa famaa markii abubakar ay maqleen intaa ayay dadkii cumar dhegaysanayay halkan saasee cumar la hadlayay ayaa famaala way iisheenoo ilaahay xaggiisa naas dadkiiba xaggiisii usoo kacay abubakar xaggiisiiba usoo iisheen wa tarakuu cumara cumar bay kaba tegeen fa qaala wuxuu yidhi amaa bacd faman kaana ruuxii ahaaday minkum xaalu idinka idinka midihi yacbudu mid caabudaya muxamadan sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed ninkii caabudayayow fa ina muxamadan sala allahu calayhi wasalam qad maat mahasaa laydin leeyahay ee moxamed waa dhintay ninkii caabudayo dee moxamed dhimay cibaadadna cid dhimanaysaa may mudanba waman kaana yacbud ullaha ninkii isagu ahaa mid ilaahay caabudaya fa ina allaha ilaahay xayin ku nool weeye laa yamuutu aan dhimanahayn markaasaa intaa markuu yidhi buu dee waa tasbiir ahaan iyo daliil ahaan iyo xoogeyn iyo arrinkan rasuulka ilaahay dee kale inuu dhiman lahaaba waaba arrin dee iyadna aayad mar hore oo laga yaabaa waqtigaas toddoba sanood ka hor bay aayaddan sooba degtay ee waaba tan u ahayd oo dee dadkii waxay kuba sabraan oy kuba ogaadaan oo aayaddan waaba iskaba ilowsanaayeen wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul kolley waxayd waa maalintii uxud dagaalkii markuu dhacayee dee markii dambe wejkii labaad uu yeeshee muslimiintiiba dee qalabadii ay gaaladu yeesheen waatii ayay gaalada qaarkood ay faafiyeen waxa weeyaan dee inuu moxamedba la dilay ama nebi moxamed salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dad badan oo saxaabadiina way dhinteen waana la kala yaacay oo dee markaa dad ishaystaba dee intii xataa meesha joogtay goobtiina haysasha layshaystaa jirin midba meel baabuu joogayba oo waxa weeye dad baaba marka hadalkaasi dhigtooda intuu ku dhacay dhawaaqaasi ayaabay dee tatiina ku keentay marka dambe niyadjab dambe ay kuba keentay ay kuba keentay ilaa adigu markii dambe dee rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh iyo dee saxaabada qaarkood intay ogaadeen bal markii dambe intii joogtay laysu wada yimi ilaah baa soo dejiyo wuxuu yidhi wamaa muxamedun muxamed ma ah nin ilaa rasuulun rasuulun mooye qad khalat ay tagtay min qablihi rusulu wax kale maaha ilaah ma aha dee bashar aan dhimanayna maaha waa bashar kaa dhimanaya rasushii ka horreysayba si ay u dhinteen ayuu yahay dee mid u dhimanayaba ee fa in maata hadduu dhinto aw qutila dena waanu dilay baaba lahayna qami ayaba halkaa kaba dhawaaqaye waxa weeyaan isagii laba dilo oo ay markaa ay dhacdaba arrinkan inqalabtum miyaa laabmaysaan calaa caqaabikum ma cirhbihiinii baa dib ugu laabmaysaan oo diintii iyo islaamnimadkii baa ka laabmaysaan oo wixiinii horaa kuba laabmaysaan waman yanqalib calaa caqibahi ruuxa laabma ee isagu dee cirhbihiisii dib ugu laabma iyo wixii hore kuba laabma falan yadura allaha shayn isagunbaa wax isyeelaye ilaahay ina wax alla wuxuu u dhimayaa ma jirto wasayajzi allahu shaakiriina kuwa iyagu shaakiriinta ku sugnaanaya diintooda iyo taasna ilaahay waa abaalmarinaya markaas fawallaahi baan ku dhaartay ibnu cabaas baa leh laka ana naasa dadkii waxaabad moodaysay lam yakuunuu inaanay ahayn yaclamuuna kuwa og dee way ogaayeen oo aayaddan way aqriyayeenbe laakiin waana bal aayaad dhan bay laba socoto dee suuratu markaa uxud waid hadowta min ahlika tubawil muminiina suurata ali cimraan kaba bilaabmayo dee umuuro badanna iyaga wax loogu sheegay oo taase duruus badanna ay kuba sugnayde laakiin geeridan iyo waqcigeedii aad iyo aada u cuslaa ayaa dee keenay inay iskaba iloobaan ama qalbigoodii ay kaba baxdo waxaabad moodaysa dadku lam yakuunuu inaanay ahayn yaclamuuna kuwa og og an allaha anzala hadihi laayata aayaddan ilaahay soo dejiye inaanay ogeynba ayaaba dadka moodaysay xataa talaha abubakrin radia allahu canhu ilaa abubakr aqriyey dee cumarna markaasay taniyo saacaqa kuwa noqoto bal uu dhacaybo lugihiisii baaba xojin kari waayeen fatalaqaahaa way la kulmeen macnaa way qaateenoo aayaddan minhu ay min abi bakrin annaasu dadkiibaa afkiisiibay aayaddii kaba qaateen famaa yusmacu lama maqlahayn basharun bashar dadkii kaba mida ilaa yatulaynqri ruux kastaaba aayaddii ayuunbaaba dee markaas caqligoodii iyo rushudgoodii iyo wixii usoo wada laaban aayaddiibaa mid kastaaba oo dee ama halkii joogay ama kaas waaba aqriyayayoo abubakar bay aayaddii kalaba kulmeen kollay siaan sheegayo wafiyaadkiiyo wiiama wafaadkii rasuulkiiyo wixii kuba tacalluqsanaa arrintu waa inoo dambaysaaye maxalu shaahidku waa abubakrin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu usoo galay laakiin cibaaradan ah idaa udrija fii akfaani xadiid dambe inooguba soo socotaa amaa tan rasuulka ilahay de waa fii xukmi lkafan kol hadduu muqada iyo ku dadan yahay ee bal axaadiida mar baan yar maxalka islaba eegi doonaa xadaana yaxya bnu bukayrin qaale xadaana laythu can cuqayrin can ibni shihaabin qaala anahu qaal asaniidu waa horeynuu soo wada marnay waxaan soo ogaanay yaxya bukayrkan inuu awowgiyo inu cabdillahi bnu bukayr laba yidhaaho qaala wuxuu uhi ibnu shihaab ahbaranii waxaa ii waramay xadiidkii horena zuhri waa isagii uunoo de isaga xadiidkii horena inoo warinaya ama labadii xadiidkii hore waxaa ii waramay khaarijatu bnu zayd bni haabitin ninkaa taabiciga ah ayaa ii waramay abihi waa saxaabigii jaliilkaaya waxyiga dadkii qori jiray ama kuwii uguba badnaa ahaa zayd ibnu thaabit ee ansaar khasraji weeye xufaadii qur-aankan haba ahaa bal dee waqtigii abubakrin iyo waqtigii cuhmaanba labadaba in markaa hore abubakrinna isaga qur-aanka markii yamaamo dabadeed ururiyey dee amarkaa abibakar buu kuba ururiyey markii dambe masaaxifta laba samaynayana qolooyinkii qoreeyay ayuu mid kaba mida ahaa khaarijina inankiisana waa nin taabiciya oo iqa faqiiha ama fuqahadii madiina toddobada ahayd kaba mida weeye haddaba waxaa ii waramay khaarijat bnu zayd oo wuxuu igu waramay ana umalcalaa'i umulcalaa haweeneda la yidhaaho waa kan sii bayaamiyayoo imra'atan min alansaari baayacat nabiya sala allahu caleyh wasalam waxa weeye haweenay ansaaroo rasuulka ilaahay dumarkii mubaayacaadkaa la baayacta beecadii laba galay dee beecatu nisaa ayay kaba mid ahayd waa dadkii hore u islaamay dee reer kolley madiinaba waxaas way wada islaameen waqtigaas waa xijrada horteed islaamiya waqti markii dambe dee islaam adigu waa islaamkoodu waa wada horeeyeyba marka la eega iyaga dee waqtigan dee islaamkoodu bilaabmaye haddaba haweeneyba ahayd ansaara mubaayacaadkii kaba mid ah kolley imra'atan min alansaarna haddaan nasbinana dee bayaanuunbay umalcalaa uba tahay waa tan bayna qowseynna si ictiraad ahaan loo geliyey haddii imra'atun min alansaar la yidhaaho mubtada loo qadarana iyaduna waa sax un oo wahiya imra'atun min alansaari baayacat nabiya sala allahu caleyh wasalam laba yidhaah haddaba wuxuu yihi bal intan aan iskaba saarnay ana umalcalaa'i ayaa akhbaratu u warantay yay u waramaysaa khaarije khaarijatu bnu zayd oo waxay ugu warantay anahu shaniya damiirku waa lishaniye uqtusima waa la qaybsaday almuhaajiruuna dadkii soo hijrooday muhaajiriinta ahaa ansaar baa qaybsatay qurcatan kolley nascu lkhaafid bay ku nasbisan tahayoo uqtusima almuhaajiruuna biqurcatin wey qurca lagu qaybsaday oo macnuu waa maxay dee waaba taa ilaahay yihi wayuhiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasay ama dee ilaahay baa yihi yuxibuuna man hajara ilayhim dadkii u soo hijrooday bay jecel yihiin ansaar ilaahay yidhi subxaana wa tacaala markaa markay muhaajiriinta yimaadeen may noqon dee ninkii waxa weeyaan ama nin la yidhaha war hebelow kaxayso hebel ninkan kaxeeyo deji iyo taas iyo lala baryo iyo la weydiinay mabay jirine bal arrintii mid kasta isagoo doonayo inuu qeyb kaba helo iyo dad uu dejiyo uu kaba helo muhaajiriintii ayaa markii dee arrintii ay noqotay malaa iyaga ay kaba bateen muhaajiriin ciddii doonaysay dadkii joogay ayaa loo qori tuuray qurco ahaan ayay kuba qaybsadeenoo macnaha waxa weeye imaka halkan lafdigan dee iqtasima almuhaajiruuna alansaara macnaa iqtasama alansaaru lmuhaajiriina bilqurcati fii nusuulihim calayhim wa suknaahum fii manaasilihim wey oo muhaajiriin ansaartiibaa waxay qaybsadeen dadkii muhaajiriinta ahaa qurca iyo qoririd bay kuwa qaybsadeen maxaanay u qaybsanayaan waa dee ninkasta waa ciddii dejinaysay weeyaanoo meel gaara iyo laguma ururin oo kolba halkaa wax loogu keeno ee iyagiibaa qaybsaday qolaba ama waxa weeyaan dee cidba cid bay kaxaysay iyagaa dejiyey oo guryahoodii iyo dhulkoodii bay dejiyeen haddaba taasaa dhacday markaasaa waxay tidhi haweenaydani fadaara lana macnaa ee xasala lanaa weeye waxa noo soo duulay weeyaanoo macnaa waxa annaga aan helay oonu qurcadii ku helay oo xagga iyagii iyo qeybtayadii raacay cumaan ibnu madcuunin cumaan ibnu madcuun macnaa markaa la qaybsanayey qurco lagu qaybsanayey ayaa nasiibkoodii muxuu noqday xagga qurcada saxaabigan cumaan ibnu madcuun waa saxaabi quraysha reer bani jumaxa isagiiyo walaalihiiba way islaameen qudaamat mara kale oo waqhtigaasoo horey u islaameen waanan caabidana uu ahaayo oo dadkii xataa doonay kol inay adduunyaba inay faraha kaba qaadaan rasuulka ilaahay laakiin taa kaba joojiyay ayuu kaba mid ahaa markaa saxaabigaas weeye madiinana waa dadkii usoo hijrooday ee laakiin hore u dhintay saymakay noo soo socota kaasaanu annaga qismo aanu kuba helay qaybtayadii noqday fa anzalnaahu waanu dejinnay waa isagii macnaa waqaca fii sahmina weeye fa anzalnaahu waxaanu dejinnay fii abyaatina guryaha iyagii baanu dejinnay saxaabigan waqtigaa nin roonna uu hayo xaasba leh isagii baanu dejinay maha keligiiunada waa isagii qoyskiisiiya fa wajaca wuxuu xanuunsaday wajacahu xanuunkiisii aladii tuwafii fii hore u dhinto malaa dadkii ugu horreeyay ee baqeec laguba aasay markaa xanuunkiisii uu kuba dhintay ayuu xanuunsaday falamaa tuwafiya markii uu dhintay ee waqusila la maydhay wa kufina fii ahwaabihi marooyinkiisiina lagu kafnay waana halkan uu lahaa idaa udrija fii akfaaniha xadiidkan ayuu dakhala rasuulu llaahi sala allahu calay waslem markii la maydhay ee dee la kafnay ayuu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh soo galay waa halkii uu yaalay faqultu waxaan idhi raxmat ullaahi calayka aba saa'ibi fa shahaadatii calayka laqad akramaka allah umulcalaa baa odhanaysa raxmat ullaahi calayka macnaa naxariistii ilaahay korkaaga ha ahaato aba saa'ib iyo aba saa'ibi waa kunyadiisii inanu dhalo saa'ib laydhaa baa loogu kunyooday waa cuhmaan aba saa'ibow markaasaa maxay raacisay fa shahaadatii waa markhaatigaygu calayka calayka bimacnaa sido dee khaasatan saaxibu irshaadi saari halkan yidhaha bimacnaa laka ayaan kaba dhigaynaa oo dee waxay adiga kuu sugnaaday markhaatigayga aan kuu markhaat aan marag furayo laqad akramaka allah in ilaahay ku karaameeyo macnaa shahaadadayda iyo waxaan qirayaa waxa weeye ilaahay subxaanah watacaala inuu ku karaameeyey rasuulka ilaahayna uu maqlayaa saasay tidhi kolley fa shahaadatii calayka waxaa dee khabar u dhacaya laqad akramaka allahu baa dhacayso waa jumlo mubtadaya khabar kaba kooba maxaana uu yidhaahaa saaxibu irshaadi saari ama qustallaani tarkiibkan oo kale curfi ahaan waa la isticmaalaa laakiin ujeeddadu waxay tahay oo uu leeyahay macna alqasam dhaar macnaheedoo waaba iyadoo tidhibu markaa la mid tahay uqsimu billaahi laqad akramaka allah waayo curfi ahaan saha looba isticmaalee dee waxaa looga jeedaa macno alqasamoo macno qasamoo waaba iyadoo tidhi marka waxaan ku dhaaranayaa ilaah baan kuba dhaaranayaa in ilaahay ku karaameeyo laqad akramaka allah faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi wamaa yudrika maxaa ku oge yudriki maxaa ku ogeysiiyey umalcalaa buu la hadlayaa in allaha qad akramu siad ku ogaatay weeye ilaahay subxaanah wa tacaala inuu karaameeyey faqultu waxaan idhi biabi anta yaa rasuula allahi ay aftiika biabi waxaan kugu furanayaa oon wixii ku heli lahaaba kaaga furanayaa ha lagugu furto weeye aabbahay e faman yukrimuhu allahu ilaahayuu karaameynaya ujeedadu ruuxan beledkiisii ka yimi ee maalkiisii ka yimi ee taasee kale ee dee hijrada iyo camalkaa saalixa iyo daacada iyo umuuraha kuma wada sifoobay haddaan kan ilaahay karaamaynayn yuu karaamaynaya cidda la karaamaynaya waa ciddee taasaan idhi bay tidhi faman yukrimuhu llahu bal haddaanu isaga dee cusmaan iyo amhaashiisa ilaahay karaamayn cidda la karaamaynaya cidday tahay faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh amaa huwa isagu faqad jaahu waxa uu yimi alyaqiinu maanta waa ka tegay adduunyo wixii loogu ballanqaadiyey wacdigii waa og yahay waanu u yimi oo isaga wixii la yaqiintaha isaga way u yimaadeen oo laakiin inagu adduunyan kaba joognaa warumahayno markaasaa muxuu ihi wallaahi baan ku dhaartay inii anigu la arjuu lahu lkhayra dee wanaaggaa uu sameeyey iimaankaas iyo hijiradaas iyo baltaa wanaag baan u rajaynayaa iyo khayr wallaahi baan ku dhaartay maa adri anigu ma garanayo walxaal ana rasuulullaahi anigoo rasuulkii ilaahay ah maa yufcalu bi waxa aniga laygu samaynayo oo laygu samaynayo taa ma garanayo macnaa dee maa yufcalu bi walaa bikum markaas aniga waxa laygu samaynayo idinkaba oo wuxuu dee waafaqsanyah ilaahay qowlkiisii qul maa kuntu bidcan min arusul wamaa adrii maa yufcalu bi walaa bikum waxaa tidhaahaa dee saa ku dheh anigu ma ogi waxaa aniga laygu fali iyo idinkaba waxaa laydinkuma fali ma oga kolley aayaddu waa suurat alaxqaaf waana makiya biitifaaqihim dee waxaana qur-aanka inooguma sugan suurat lfatxi liyakfira laka lahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar iyadna waa madaniya in badanna way kaba dambaysay iyadna waa bilaa khilaafo dee waxaana rasuulka ilaahay noogaba sugan inuu ana awalu man yadkhulu ljanna albaabka jannadaba cid laga furo inuu isaguba horeyn doono cid kale bal dee malaggaa kuba odhan doono marka uu garaace uu yidhaah waa kuwan waa moxamed ayuu odhanayaa adigaa lay amray hortaa inaan cid kaba furinba oo dee bal markaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh dee akhbaaro kale oo dee fadligiisa iyo umuuraha tilmaamaya iyo bartaasna way jiraan marka halkan waxaabaa ah dee marka la eego waxaaba lagu xambaari karaa dee iminka tan intaan tan dambe aanu ogaanba waa mid jaanib kaleaba lagu xambaari karaayoo ah dee cilmiga guud ee mujmalka ah ee bal makfirada iyo geliddaas waaba tan aayaadkiina dee aynooguma sugan laakiin waxa ay bal maalan la mudanayiyo dee tafsiilkeed waaba jaanib daaba qarsoone almuhim waxa weeyaan un bal tani waxa wey ayaddana way waafaqsantahay kolley intii aan liyakfira laka allahu tani waa awaa-il alhijra liyakfira laka allahu maa taqadama min dambitaasna way kaba dambeeyeen oo ayadduna dee waa sanadii lixaad akhirkeedii ayay suuratulfatxi soo degtay markii rasuulka ilaahay xudaybiye kaba laabmay ee uu sii socday intaanu gaadhinba madiina makana xudaybiye laga laabmay habeen ay kuba soo degtay suuraddaasi bal markaa waxa weeye rasuulka ilaahayna meel kale waxaa jirtaba dee iyadoo a ciddii aynu nas ku hayno inuu janno ay gelayaan waabasa tobankii jannada loogu bishaareeyay wixii kale nas uguba yimi inay ahlu janno uun yihiin mooye ruuxa niyada ilaahbaa og waxa qarsoonna ilaahbaaba ogo markaa ciddii dee naska aan kuba haynay in janno loo gooyo kuwa waan u goynayna waan ictiqaadina inay ahlu janno yihiin ama ciddii kale dee rajahaasun mooyaane in la jasmiyo fulaan waa ahlu janna la yidhaha dee taasi ma jirayso oo bal waana umuuraha ay xadiidkuna kuba xambaarnaanayo fa qaala wuxuuhi waaye qaalat waxay tidhi haweeneydani fa wallaahi baan ku dhaartee laa usaki ma tahirayo wanaag iyo dee uma nisbaynayo axadan axad bacdahu dabadi kol haddii dee ninkii saasaa cuhmaan rasuulka ilaahay taa yidhi isaga dabadi ruuxaan odhanaya ama waa ahlu janna ama ilaah baa karaameeyey ama aan taskeynaya maba jirto bal kolley waxa weeyaan ciddii nas uguba yimi inay ahlu janno yihiin ha sax dee naskii baan raacaynaa saa tobankaa jannada looguba bishaareeyey iyo qolooyinka kale sida thaabit ibnu qays oo kitaabkeennana ay kuba sugan tahay dee janno in looguba bishaareeyey laakiin waxa weyaan wixii aan nas kuba iman rajahaasu mooye laakiin jasmin loo jasmiyo dee taas iyada waxa weeyaan oo ruuxan loo gooyo inuu ahlu janno yahay ama loo gooyo ruuxan inuu ahlu naar yahay taas midna waa wax naaba qarsoonoo dee taasi ma jirayso bal weli xadiidku qayba inoo socda xadaanaa saciid bnu cufayrin qaala xadaanaa laysu milah oo wuxuu leeyahay saciid ibnu cufayr dee hore inoo soo maro saciid ibnu kahiir ibnu cufayr baa la yidha waa awogii cufayrkana san horeba usoo ogaanay lays ibnu sacad buu xadiidka ka warinaya markii horena yax ibnu bukeyr baa kaba warinaya iminkana saciid baa kuba warinaya markaas milowna waa xadiidkii aynu kaba soo baxnay markaa sanadkiisii hore iyo matnigan intan baa isbedeshay laakiin wuxuu leeyahay milowna meel baa yar jirto waa halkan ah wallaahi maa adri wa ana rasuulullaahi maa yufcalu bi waa taas kaasoo kaleu laba yimid dee xadiidka inta kalena waa iskagaba midba oo waa xadiidkaa hore uun mid laba mida riwaayadan saciid ibnu cufayr leyd kaba wariye oo ti yaxyee laba mid tahay laakiin muxuu sheekhu raaciyey waqaala naaficun naaficu bnu yaziida can cuqayrin naafic bnu yaziid wuxuu yihi waa nin reer masar oo hiqa ah caabidna ah dadka atbaacu taabiciinta ugu waaweynaana kaba mida laakiin bukhaari waa tacliiq sa halkan oo kale tacliiq weeye axaadiid mawsuul oo musnada kamuu warin laakiin muslim iyo abu daawuud iyo nasaa-i iyo ibnu maajaba iyou kaba wariya laakiin waa nin caabidaan leenoo hiqa ah yuu ka warinayaa cuqayl eeg markii horena layth baa laythna cuqayl buu kaba wariyey nin kalea la wadaagsaday oo ah naafic ibnu yaziid la ydhaaho riwaayadiisu kitaabka mawsuulkuma aha laakiin ismaaciili ayaa xidhiidhiyay sida shaarixu raximahu llahu tacaala uu sheegayo ismaaciili baa kitaabkiisa kuba xidhiidhiyo sanadkiisa kuba dhameeye isaga maxaa inta kale waa iskaga mid xadiidkee maxay ahayd maa yufcalu bihi halkaa b ayaa markaa maxay noqon wallaahi maa adri anigu ma ogi walxaal ana rasuulullaahi aan ahay maa yufcalu bihi dee iska daa adiga waxa isaga lagu samaynayo warumahayo ma ogi waa shay qeyba isaga laakiin yaqiinta waa yuba timo macnaa halkaa riwaayada layth ibnu sacad labada dariiqba bihi bi ay kuba timi ayaa naafic ibnu yaziid riwaayada uu cuqayl kaba wariyey ay kuba sugan tahay maa yufcalu bihi oo markaa damiirka bihina uu laabmo cuhmaan ibnu madcuun wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wataabacahu shucaybun wacamr bnu dinaar wamacmar oo waxaa kaloo raacay waa riwaayadan dambe waa inta kale xadiidka waa iskaga mid oo isma khilaafsanaa shucayb shucayb bn abi xamsa wuxuu ka warinayaa zuhri waa mid kitaabkani insha allahu tacaala kuba iman doontaa awaakhir shahaadaat bay kuba iman doontaa iyadoo mawsuulo ah wa camr bnu dinaarin camr bnu dinaar isaguna ibnu abi cumar oo sheekhii muslim iyo aha baa musnadkiisa kusoo saaray isagoo mawsuula bal taasba wamacmarun macmarnma waa macmar ibnu raashidoo kitaabu tacbiir ama tacbiiru ru'a iyo tacbiir ru'ya ayuu ku keeni doonaa iyadoo mawsuuloo qolooyinkanoo dhammaantoodba zuhri kaba wariyeyna xadiidka naafic bay san kuba raaceen macnaa markaa bi iyo bihi labadaba dee kolley macnuuna waa taan wada macnaynay xadaana mxamed bnu bashaari qaala xadaana gundaru qaala xadaana shucbatu qaala samictu mxamed bna lmunkadiri qoola anahu qaala samictu jaabir bna cabdilaahi radia allahu canhuma qaala oo waxaan maqlay jaabir bna cabdilaahi oo yihi kolley sanadkuna dhammaan waan soo wada aragnay qundarna moxamed ibnu jacfar baa la yidhaha waa laqab san hore usoo ogaanay shucbana dee uu kuba raago shucba hooyadiibuu qabo malaa labaataniyo sanad waa ag joogayna maxamed ibnulkadirna waa nin imaamoo dee taabiciintii kaba midoo quraysh ah reer madiine ah bal dee laysugu iman jiro dadka saalixiinta isaga ay gurigiisii halkaa laysuguba iman jiro addoon saalixaan oo ahay jaabir ibnu cabdilaahi baa wuxuu ihi lamaa qutila markii la dilay abi aabbahay la dilay aabihii waa cabdullaahi ibnu xaraam uxud baa lagu dilay oo dadkii dee dagaalka lagu dilay buu ahaa markii haddaba aabbahay la dilay ayaan jacaltu waxaan bilaabeen gudagalay akshifu inaan faydaya athawba marada can wejii wejigiisa aan ka qaadayo abkii aan ooyaya xaal aan ooyayo macnaa aabbihii baa la dilay waa yimaadeen kolley isagu dagaalkama jooginoo aabbihii baa reebay oo yidhi bal horta hablo malaa toddoba iyo sideeda ama sagaalabadna walaalay ahaayeen cid kalena isagaa rag u ahay oo ku yidhi bal horta adugu taa u hadho oo maalintaa isagu ma joogin laakiin intii ka dambeysay rasuulka ilaahi kama hadhinoo maalintaas uxud maalintii ku xigtay waa khaswadii xamraa-ul asad la baxday xamraa-ul asad meesha ayaabo maalintaasba rasuulka ilaahi maalintaa labaad ula socday aabihii dee waaba shalay baaba la dilay oo aabihii buu taa uga hadhaya haddaba markii la dilay dee la yimi halkii waxa weeyaan lagu dilay oo nimankan qureysheedna iyagoo malaa dee cadho badarana qabay iyo cadaawadii gaalnimo wakhtigaasna meeshii lagu dilay dadkaa badani ay yaaleen iyagu dee muddo ay dhex joogeen ayaa waxaaba dumarkoodii waxay la socdayee kuwooda dee anama iska waxwey garaadka darraayabaa waxay bilaabeen inay dadkan wejigoodii sarweji ka saaraan ay googooyaan iyo taasay bilaabeen bal iyadoo tan laguba sameeyey ayaa deeto marow kuba dednaayo wuxuu yihi maradan wejigiisa ka qaadayay cabdullaahi ibnu xaraam markaasaan ooyay wayanhawnii dadkina way iga nahiyayeen kolley sandaa waa nisqooyinka ama ruwaadda nisqooyinka uma jeedee waa ruwaadda malaa intooda badanba yanhawnii oo macnaa aan nuun laba nuun aanay meeshii wada jirinee nuunkii waana nuunkii calaamada rafciga u noqonaya oo nuun alwiqaayo lama socdo laakiin riwaayada kushmeyhani ayaa wayanhawnani ayaa kuba sugnayd oo xaafidna wuxuu leeyay dee taas baa awjuha laakiin dee tanna waa xiska dee luqa ahaan jirta wanabiyu sala allahu caleyh wasalam laa yanha rasuulka ilahina meeshuu joogaayo imuu diidayna igamuu nahiyeen dadkani waa kuwan ii diidayey rasuulka ilaahay laakiin kamu umuu diidin fajacalat waxay bilowday camati edaday faadimatu aabbihii bay la dhalato oo dee walba isku aabbihii hooyaba ahaayeen ayaa waxay bilowday tabkii inay ooyeyso edadii ayaa ooyeysay faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu idhi tabkiina waad ooyi aw laa tabkiina amase ma ooyeysid awdu halkan litakyiir weeye macnaa oy ama ha ooyin unbaa macnu markaa noqonaya dee haddaad oydiyo haddaadad ooyinba isugu mid weeyaanoo karaamadan iyo wanaaggan ma dee isagu mansiladan weyn uu la yeeshay waxaan laguma karaameeyo malaa'igtu inay u hadhaynaysay kolley way jirtaa uun malaa'igtu waa taa u hadhaysa uun mansilada iyo wax weyn buu gaadhsiisan yahay haddaad oydiyo haddaad ooyinba maa zaalad kamay suulin almalaa'ikatu malaa'igtu tudiluhu inay iyadu u hadhaynaysay biajnaxatiha waa ajnaxadeedii ay uguba hadhaynayso xataa rafactumuhu ilaa kor yeesheen oo qaadeen oo dee waa halkii laguba aasayey kolley isaga iyo camr ibnu ljamuux ayaa god markaa meel keliya la wadageliyey laakiin waqti dambe ayuu dib uga saari jaabir aabihii tudiluhu biajnaxatiha xataa rafactumuhu ilaa saarteen oo isagu meeshii kaba saarteen bal markaa kolley xadiidkana dee waa inoo dambeeyaayoo kolley khaswadii uxud iyo umuuraheediiba waa inoo dambeeyaanoo dee waa dhanbuu uba dhigan doonaa haddii aan la yidhaaho meelo kale oon khaswada ahaydna waa kuba soo celin doonaayoo khaswada kaba soo horeysana wuu keeni doonaa oo bal dee waxawey intan janais ku jirana waa inoo soo celin doonaayo dee axkaamo kale iyadoo lagaba qaadanayo bal markaa waxaa iyada inooguba sugan horta dee tarjamadu ay u baabaysnayd gelidda loo gelaya meydkii marka la kafno taas bay ahayd marka xadiidka dhexe waa xadiidkan cuhmaan ibnu madcuun dee daahir bay tahayoo markan rasuulka ilaahay soo galay waqtigii la kafnay bay ahayd laakiin labada xadiidee kale labaduba dee may ahayn waqtigii kafanta may ahayn oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xataa waqtigaa lama maydhin lamana kafnin waba kan cumar dee inkirayeyba dadkii aanay weli markaa uga haysan inuu dhintay cumar inkirayey inuu dhintay bal matalan taas jaabirna dee intaan laba kafnin walow dee ruuxa shahiidkaa dharkiisiiba laguma kafnayo ayay iyadna tani ahaydba oo laakiin bale waxa weeyaan uun imika labadooduba kor hadday astuurnaayeen oy maradan kuba dadnaayeen waxay kaba mid yihiin oy la mid yihiinuun ruux kafnan oo ama kafantiisii la geliyey taas bay kaba mid yihiinoo bal markaa gelidii loo gelayay kolley waa halkan ee bal intaan la kafninee laga yaabaa inuu taasoo kale dhici kartana tagayur inuu kuba yimaado ayay roon tahay weeye dee ciddii bal arrintiisa tawaliyaysay mooye cid kale inaanay uba gelin ciddaasi mooyaane taasba weeye xaggan bal matalan markaa jaabirna rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi dee waxaa laga yaabaa markan ay lahayn wejiga haka qaadin ha ka qaadinba inay dee ujeeddada way manceeyeenbo ay taa uba jeedaan tanoo macnahan oo kale laakiin rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kol haddaanu kaba nahiyin iyadu dee markaa dhibaato ma lahae bal waxa weeyaanuun ruuxii meydka ahaa haddii waxa weeyaan ama intii la kafnay ama intaan laba kafnay uu dadanyay maradii lagaba qaado wejigiisii la fayday saa abubakar yeelay ama tan oo kale markaa ma jaabir yeelayay dee iyada wax baasioo ku sugan ma jirto gelidda loo galayna waqtiga kole duu asturan yahay iyadna xadiidka baasi kuma sugna oo inta la ooyayana kolley kitaabka inooguba iman doontaa janais axkaamteediiya waxaa kuba tacalluqsan axaadiis baa iman doonta ruuxa loo baroortay in laba cadaabayo ayaa inooba iman doonta bal halkaas baa insha allahu tacaala waxyaalaha kuba tacalluqsane axaadiidan inta janais aan ku jirnay qayba inoo soo noqon doona aan kuba arki doona axkaamta kale ee waxa weeyaan nooguba sugan baaburajuli wuxuu u baabaysan yahay arajuli nin waxbaan ka booday taabacahu ibnu jurayjin qaala akhbarani ibnu lmunkadiri samica jaabiran radia allahu canhu na xadiidka shucba ayaa ibnulmunkadir kaba warinayay markaa shucbo waxa raacay weeye oo xadiidkan la wadaagsaday ibnu jurayj isaguna muxuu yidhi halkaas samictu maxamed uu kaba yidhi ayuu akhbaranii ibnulmunkadiri samica jaabiran oo macnaa xadiidkan imanka waxa weeye riwaayo kale ama dariiq kaleu leeyaho shucbo cid kaleo la wadaagsato waa ibnumarkaas ibnu jurayj dariiqiisana waxaa mowsuul kaba dhigay saxiixa muslim buu mowsuul kuba yahay oo imaam muslim baa sanadka oo dhan dhammeeyey waayo halkan waa mucallaq buu kuba yahay baaburajuli wuxuu u baabaysan yahay yancaa macnaa waramayo ama waa warka geerida macnaa geeri iyo dhimasho uu sheegayo ama dee shaksi dhintay ilaa ahlilmayiti waa meydka ciddii ahelkeedoo macnaa waa yanca almayita weeye macnaa wuxuu ku waramayaa shaksi dhintay dhimashadii ilaa ahlilmayiti dadkii meydka ehelkiisa ahaa ayuu ugu waramayaa binafsihi isagoon cid dirin hebelo usoo sheegaano o dhan xataa mansilo weynba haba lahaadee isaguna fahantiisa bal taas buu baabkeedii yahay oo kollay bal lafdigan alrajulu ama baaburajulu yancaa ilaa ahlih walaain waxaa laga yaabaa aniga horta meel liraajil iyo alif baa ii dhacday oo haddee waxaan filayaan waa dabcada uun markuu sadarka labaad uu qabanayay oo xataa meel kale oo ama tacbiir noqon layd baa tafkiir iyo aniga iguba sugan oo isla dhexda meelahan uuba sharxaya ah waxaad mooda riwaayaadka intooda badan yancaa ilaa ahlilmayiti binafsihi taas bay ahayd barhkood nafsahu bay halkan dabdigoodu ahaayo ba'da ayuunbaaba maqnayd barhkood ruwaadda waa asiiri waxaaba maqnaa baaburajuli yancaa almayita binafsih oo ah lafdiga markaas waxaweye ma ilalmayiti ama dee almayita binafsih oo ahli laba gooye bal riwaayada ugu daahirsani tanba weeyaanoo waxaa meesha maqanuun mafcuulkii yancaa ayaa maqan oo macnuhu markaa muxuu noqonayaa waa alrajul mafcuulkii waa markan soo qadarano waa baaburajuli oo yancaa waramayo uuna nacyina waxaa la yidhaha warka geeridaaba la yidhaha macnaa ugu waramayo waa dhimashadii markaasoo yancalmayita weeye waa ruuxii dhintay warkiisii geerida sheegayooo u sheegaye ayo ilaa ahlilmayiti dadkii lagaba dhintay meydkiina herkiisa ahaa binafsi isaguna fahantiisa isagoo wakaalo iyo cid kale iyo waxyaalahaasi aanay jirin kolley waa tarkiib adigu waa taan leenahay alfaado kalena way jiraan ujeeddada tarjamadan ama faa'iidadeedu waxa weeye uun oo inoo soo socoto ama xadiidkana waan arki doonaaye in nacyigu nacyina waxaa la yidhaha waa warka geerida la sheegayo dee ruux dhintayba warkiisa la sheegayo nahyi baa kuba yimi in xadiid kuba yimi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nacyiga inuu nahiyey baa xadiid kuba yimi waxaa tarjamada markaa faa'iidadeedu ay tahay nacyigu dhammaantii mid laysku diidayo maaha mid madmuumana ah maaha ama la manceyo dhammaantiie nacyiga ayaa dee kala duwan mid waa kaa rasuulka ilaahay nahiyo ahlajaahiliya ayaa maxay samayn jireen dadkii jaahiliga ahaa marka ruux dhinto khaasatan ruux dee magaca lahaa iyo waxyaalo dhinto ruux baa fuulayey daaba ama farasiya buu fuulayay meelahaasuu ku wareegayo isagoo dhawaaqayo le waxaan idiin sheegayaa hebel dhimashadiisii kolkol dee ammaantiisi iyo waxyaalahaasna waa wax dee fakhri loogaba jeeday ayay sheegi jireen ay raacinayeen waa nacyiga madmuumka ee dee kaasoo shareecadu ay nahiyiday bal matalan taas amaa nacyigu ay arrintu noqoto bal ehelkiisii iyo dadkii asxaabtiisa ahayoo lagu sheego uun hebel inuu dhintay si dee aaskii iyo tajhiiskiisi kale ugaba soo qeyb galaan arrinku waa kaasun waxyaalahaa dee la socday jaahiliyadu lama socdaane waa si aaskiiba looga soo qeyb galo ama salaadii loogaba soo qeyb galaa dadkii asxaabtiisa dadkii ehelkiisa looba sheegaya dee kaas isaga laysuma diidayo oo madmuum ma aha marka tarjamada arrinteedu ay tahay nacyigu dhammaantii mamnuuc maaha ee nacyi jaa-isa ayaaba jira oo bannaanaanayo waxaa jaahiliyadu ay samayn jireen hadday doonaan albaab kasta ay garaacan iyagoo dhawaaqayo bal hebel dhimashadiisii ku dhawaaqayo waxyaalihii de ay kuba ammaanayeen kuba ammaanaya taasi iyadu dee wax madmuumay noqonaysaa ee arrintu hadday noqoto ehelkiisii asxaabtiisii dadki bal si looguma sheego un si dee aaskiiyo umuurihi ay ugaba qayb galaan shay jaa-isay noqon axaadiidna wuu inoo soo aroorinayaa bal markaasna hadal ibnu carabi ka soo naqlinaya qaybaha nacyiga ayaan markaan xadiidka ama labada xadiid dhammayno ayaan soo naqlin doonaa xadaana ismaaciilu qaala xadaanii maliku can ibni shihaabin can saciid bni lmusayibi can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay nacaa waa waramay النجاشي النجاشي أي موت النجاشي أما وي أخبر بموت النجاشي وي نجاشي لما شد يسيبه شاغي في اليوم مالنتي الذي مات فيه هو معجزه safadu aada bay u dheerayd rasuulka ilaahay madiinuu jooga isaguna dee beledkiisi aksum iyo halka dee beledkaas ayuu kuba dhintay xabasho haddana rasuulka ilaahay maalintiibaa waxyi uguba yimi oo markaasuu dadkii u sheegay ugu warramay ehelkiisii ma dee waa ehelkiisii islaamnimo waa ruuxa isagoo qariib oo dadka meesha jooga malaa wax muslimba uu kuba yaraa bal wax daahirsanaya diintooda markaa malaa in waxa weeyaan ay yaraayeen oo isaguba xaalkiisu dee inuu hagaag u iclo waa nin boqor ahaydeeba laga yaabaaba inaan iclaan weyn oo saa u iclaansaday aanu jirinba ayagoo dee halkaa uu kuba dhinto dadkii muslimiintaa si loogu tukada ehel bay u yihiin oo diin ahaan bay ehel uguba yihiin ayuu uba sheegay oo kolley xadiidka wuu inoo soo celcelin doonaa intanaan janaais ku jirno waayo salaadii iyo waxyaalihii iyo umuurihii baa kuba tacalluqsan oo xadiidkani usuushiisa uu kaba mid yahay in takbiirteedii waxaa kaloo kuba tacalluqsan ruux maqan oo dhintay buu rasuulka ilaahi kuba tukaday bal taasna waxa weeyaan ruux maqan oo laguba tukadana xukunkeedii xadiidka waa inooguba sugan yahe laakiin umuuraha kama hadlayno waayo khilaaf baa jira aimada bal dee khilaaf aan yarayn baa imaka halkaba jira madhabaa qaar leh ruux maqan laguma tukanayo tan khasaaistii rasuulka ilaahi kaba dhigay baa jira marka umuurahaasi abwaabteeda inooguba imanayaane imika waa lafdiga nacaadan nacaana nacyiga waxaan idhi waa warka geerida oo wargeeriyaad baabay dee culimadeenu kuma laqbin ama khabargeeriyaad baabay odhan jireen lafta carabiga iyo lafta soomaaliya inta iskuma daraan ayay nacyiga odhan jireen khabargeeriyaad bal maalan waa warka geerida oo laba sheego ayaa nacyigu yahay waa kan rasuulka ilaahay sheegay kii madmuumkaaya uu nahiyeyna ma aha bal taas buu idhi fakharaja markaasuu intuu maalintii ku warramay ayuu kharaja baxay ila lmusalla halkii salaada ciidda iyo laguma tukanayay masjidkii kumuu tukanee ayuu u baxay dadku si ay isugu yimaadaan fa safa waa safayoo bihim yagii dadkii ay safahum weeyaanoo badu iska zaa'id baaba iska noqone dadkiibuu safay sufuf buu kaba dhigay rasuulkii ilaahay waa dadkii ku daba tukanayey wa kabara wuxuu takbiirtay arbacan afar takbiiro ayuu takbiirtay allahu akbar buu afar goor yidhi bal taaba weeye iminka markaa nacyigii baa inooguba sugan bal waana dee dadkii muslimiintaaba u helo walow de laga yaaba barhkood nin u adeer ahaayo markaa iyo inay joogeenba madiina jacfar laba socday bal markaa xadiidka nacyigi waa inooguma sugay dee nacyigii jaa-iska ahaa weeye iyo sheegidii waa inooguma sugantay kolleyna bal sharaxana waa yar eegan doontaa waxaana jirtaa inu caawa nin cusub baan yar arkayaa sharaxa laakiin uu soo celceliyo waxba idinka idinma diraya meella waa shar muhallabu buu ka cabiray meella sadarka igu hooseeya aniga waqaala bnu lmuraabidi qolooyinkiina fatxa haysta labadooduba horta waa nimankii reer maqaaribadii weeye maqaaribada haba ahaadeena labadooduba kitaabkeennan bay sharxeen labadooduba kitaabkeennan bay sharxeen bal muhallab malaa kiisi asalka ama mid mukhtasari waaba jiraayo waa lahayaa barhkood ay madbaceeyeenoo muhallabkuna waxaa la yidhaha muhallab ibnu axmed ibni abi sufra nin bay isku magac yihiin marka dee kolkol axmedday saaraanoo muhallab ibnu abi sufro ladhaha nin qaa'id ahaa oo qarnigii koobaad dee aada u shahiir ahaayo ninkii khawaarijta u adkaystay dagaalkoodaa qarnigii koobaad ee bal matalan taasee aadna ula dagaalamay sanado badan u sabray u sabray ilaa uu dee markii dambe iyagii daciifiyey muhallab ibnu abi sufro oo nin taabiciya bal ninkaasi isku magaciina dee qaa'idkii maahee ninkan inagu soo noqnoqday kitaab kusoo noqday muhallab ladhaha muhallab ibnu axmed ibnu abi sufra la yidhaayo buhaari buu sharxay xaafidna in badan buu wax kaba soo naqliyay afar boqol iyo shan iyo soddonkii hijirada kolley tarjamo siyar waa ku leeyahay ayuu dhintay ama ninka kale waqaala ibnulmuraabidi yidhuu kaba soo naqlinayo muraadkiisu inuu yahay maanta dadkii oo loo sheego ciddii xigtadooda ahayd oo dhimatay ama asxaabtooda ahayd in inay dee bannaan tahay waa ninku kaba soo naqlinaya ibnumuraabid kaasna maxamed ibnu khalaf baa la yidhaahaa waa nin reer andalus ah oo dee waxa weeyaan kolley muftigii magaaladiisiiyo qaadigiisiiba ahaayo maalikiyada labaduba kibaartoodii bay kaga mid yihiin afar boqol iyo shan iyo siddeetankiibuu dhinto isaguna bukhaari ayuu sharxay waana ragga inta badan rag badanoo maqaariba ibnutiin iyo raggana uu kaba soo naqliya jaanibkaasay uba badayin oo bukhaariga cinaayo weyn uba lahaa bal labadoodu waa taas haddaba markaa xadiidkaas halkaasaan kuba dhaafayna xadiid labaad baa inooguba soo socda inoo soo socdo wuxuu ihi musanifku xadaثna abu macmarin qaala xadaثna cabdاlwaariثi qaala xadaثna ayub can xumayd bni hilaali can anas bni maliki radi allahu canhu qaala anahu qaal intaba waa rag aynu soo maray wuxuu ihi marka anas ibni malik qaala nabiyu abu macmar kan cabdullaahi bnu camrin baa la yidhaahdo abu macmar ibn muqcad abu macmar qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi akhada raayata calankii waxaa qaaday zaydun zayd baa qaaday oo fa usiiba waa la dilay uma akhadahaa waxaa qaaday jacfarun jacfar baa qaaday raayadii fa usiiba isagiina waa la dilay waa la asiibada uma akhadahaa waxaa qaaday cabdullaahi bnu rawaaxata cabdullaahi bnu rawaaxa qaadayoo fa usiiba waa la dilay rasuulka ilaahi markuu hadalkaa lahaa waina caynay rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam latadrifaani mimbarkuu fadhiyaa masjidkuu joogaa dadkiibuu u waramayaa warkan geerida uuba sheegayaa waina caynay rasuulilaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi labadiisa indhoodna latadrifaani way ilmaynayeen macnaa ilma ka da-aysay rasuulka ilaahi wuxuu yidhi xadiidkii uma akhada rasuulka ilaahi baa yidhi waxaa qaaday khaalid bnu lwaliid khaalid bnu lwaliid baa qaaday calankii min hayri imratin raggan rasuulka ilaahay baa sii magacaabay dhammaantood isaga laakiin muu magacaabin markuu arkay wancigoo aad iyo aad u adag umaradii ay wada dhinteen ciidanka ay sor joogaan ay la dagaalamayaanna ciidan aad iyo aad uga badanoo malaa labaatan goor ku lamalaamayay labaatan goorna waa kaba badnaayoo kaleo dee waa si badbaado ay u noqoto iyo taas buu isagu la wareegay iyadoona cidi magacaabinoo waa xaalo daruuro taamiir ma jirin markaasaa rasuulka ilaahi muxuu uhi fafutixa lahu waa loo furayo dee muslimiintii way badbaadeenba oo kolley fadxigu taas buu noqon bal xadiidku waxaa dee meelo kalena waa inoogu soo celin doonaa kolley meelihiisa ugu badanna waa dee makhaazi marka la gaadho waa khaswadii muuto weeye rasuulka ilaahay markuu muuto diray waxaa amiirkii uu ahaa markaas zayd ibnu xaarithata oo rasuulka ilaahay dee waxa weeyaan uu isagu soobo koriyey oo markaa horena zayd ibnu moxamed la odhanayay isagaasaan usii tartiibiyey jacfar ibnu abi aalibna markaa waa sanadii sideedaad oo sanadii toddobaad unbuu xabasho kaba yimi wax badan maba joogin markaasaa waxa weeye uu yidhi haddii la dilo zayd jacfar baa amiirka ah jacfar haddii la dilo cabdullaahi bnu rawaaxa saddexdoodiiba dagaalka markuu bilaabmay dee waa la iska daba diray calankii markii dambe khaalid baa qaadayoo adugu bal muslimiintii waxa weeyaan halkii dee waxa weeyaan halaag kolley muxaqaq ahana way ka halaag dee la filayeyna way ka badbaadeen dee waanu ilaa kolley malaa intii habeenkii ka gaadhayeenna dagaalkii waa socday markii dambena muslimiintii uu soo saareen qaalidna waana kan rasuulka ilaahi kuba ammaanay yidhi fa futixa lahu inagu imanka qisadii uma jeedno dee kutubu siyar kitaabkana way kuba dambaysaa taa umama jeedno ee waxa weeye imanka halkan maxay tahay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dadkii muslimiintahay raggan walaalahood ah ahaalidoodna way joogeen intaba waa intaba ehelkoodii iyo dumarkoodii iyo bal dee ciyaalkoodiiyo intiba way wada joogeenba waa kan rasuulka ilaahay u sheegaya ee warkoodii sheegay in la laayay ay dhinteen walow dee markaa imanka ruux laleeye janaasada ha laga soo qeyb galayo kale aaska kale aanay jirin waa kuba warramay markaa nacyigii madmuumka kani maaho rasuulka ilaahay warka geerida ayuu sheegay waxyi baana u yimi oo markan uu sheegaya maaha beryo iyagoo de ayaamo hore dhintayna meeshu adraaftii shaan bay ahayde ee waqtigiibaa waxyi ugu yimi booyaan rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ayuu sheeg bal adigu xadiidka markaa waa ta aan soo sheegnayoo rasuulka ilaahi horta nacyi uu nahyaa jiray salafka qaarkoodna arrinta intay adadkeeyeen bay barhkood war geeriyad oo dhanba ayay tan ay mariyeen xudayfat bnu yamaan baa lasoo naqliyaa marka uu cidi kaba dhimato isaga wuxuu odhan jiray laa tu'dunuu bihi axadan inii akhaafu an yakuuna nacyan cid ha u sheegina waxaan ka baqanayaa taasi nacyi inay noqoto bal taasi bay ahayd markaasaa wuxuu sheegaya xadiidkana rasuulka ilaahay inuu maqlay isagoo kaba maqlay isagoo nacyiga nahiyaye laakiin maxay tahay oo axaadiidiisa u keen tegaysaa nacyiga madmuumkii waa kii jaahiliyada ay samayn jireenba weeye waa kaa kolley mufaakharo iyo waxyaalana aanay kaba marhnayn uslubkaasi arrintu hadday noqoto uun ehelkii asxaabtii iyo dadkii si looga soo qeyb galo dhibaata ma jirto way bannaan tahay waana tan axaadiida kama faa'idaysano labadaba rasuulka ilaahi baa warkoodii sheegay dee waxyaalaha kuba sugnaana waa taan idhi waana dadkan dee muslimiintiina ehellan way u ahaayeen dadkoodna way joogeenoo bal warkaa laguba warramay weeye intaa wey ama waxyaalaha madmuumka dee hadday dhacdo arrinku iclaamku inuu si kala noqdu baroor iyo qaylo isu rogayana iyadna wax aan bannaanayn bay noqonaysaa bal markaa taa baabulidni biljanaasati idankii iyo ogeysiintii lais ogeysiinaya janaasadii baabkaa hore waa warkii geerida laba sheegaya tani waa janaasadii waa taan lahaynba xalata markaan soo haynay laftiga janaasa dee haddii nacashiga laba yidhaah waa naxashkan dee aan naxashkan idhah nacashiga af carabiga ka haddii laba yidhaah iyo haddii meydka laba yidhaahaba dee waa nacashigu markaa imika meyd kuba jiraaba la odhanayaa adigu imika tan janaasadii waxaan kaba dhigna waaba la diyaariyey waxa weeyaan aaskiibaaba hadhay uun howlihii kalaaba la diyaariyey ogeysiintii dee bal lays ogeysiinaya ciddii bal maalan si dee imika haatan salaadii iyo xaadhsan uun dafnigii loogaba qayb galo bal tan bay noqonoo tarjamadii hore ayay inoogaba ratimaysaa bal taasba weeye oo macnuhuna waa aliclaamu biljanaasati ida intaha amruha liyusallaa calayha wey janaasadii marka arrinteedii la dhammeeyo iyadoo cid laba ogeysiinayo dee bal maalan ciddii markaa aan xaadir ahayn si loogu tukado taas buu baabkeedii yahay وqال أbو rاaفiع عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qال النبي صلى الله عليه وسلم alاa كنتم aadnتmuنii ma ahaataan kuwa isoo ogeysiiyey waa xadيiث imika طرف kaba mida xadiidka hore inuu soo maro kitaaب الجanاaئز haweeney baa dee raajixayd inay haweeney ahayde masjidka xashiishkiiyo waxaa ka guri jirta oo nadiifin jirtay taas oo bal maalan markii ay dhimatay habeenna dhimatay looma sheegina rasuulkii ilaahi unbaaba dee markii dambe tabay oo bal maalan ruuxii saas ahaa markaasay idhaaheen waxa weeye dee ay u sheegeen inay dhimatay o dee iyaguna waqti habeen ay ahayd oo rasuulka ilaahi bay u nacayeen dhibta iyo markaasuu rasuulka ilaahi ku yidhi maxaa ii ogeysiin weydeen waa idin alidin biljanaasa ma ahaataan alaa kuntum ma noqotaan oo ahaataan aadantumuni kuwa isoo ogeysiiyey si aan aaska u joogo si aan ugu tukadayna iyagaa kuba tukaday rasuulka ilaahina markii dambe qabrigeediibuu tegayoo waa kuba tukaday waa xadiidkan iyada baabu kansil masjid baan kuba soo maray masjidka xaadhitaankiisa baabkii ama kitaab ulmasaajid baynu kuba soo marray waa laamisan ana dee xadiidka le imaam nawina riyaadkaba uu kuba soo noqlinaya xadaثna mحamed qal akhbarana abu mucaawiyaةa can abi isxaaq الshaybaniyi can الshacbiyi can ibni cabaasi radi allahu canهuma qaala anahu qaal muxamedku ina salaam weeye abu isxaaq الshaybanina sulayman intaba laakiin waan soo wada maray waana taabiciintii yaryarayd buu kaba mid yahay shacbina waa imaamkii camir ibnu sharaaxiil weeye wuxuu dha shacbiga loo tiiriyeyna waa jirib reer hamdaan kaba mido waa jiribkoodiiy wuxuu yidhi ibnu cabaas maanta waxaa dhintay insaanun qof baa dhintay insaan baa dhintay kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yacuudu rasuulkii ilaahay uu soo booqan jiray ayaa dhintay fa maata bileyli waqti habeena ayuu dhintay kolley halkan wuxuu sheekhu ka soo noqlinayaa sheekhiisa waa siraajuddiin cumar ibnu mulaqin ibnu mulaqin waa sharaxiis kolley sharaxiisna waa madbacaysan yahay isagoo weliba aada looga shaqeeyey oo lix iyo soddon mujalad lagu madbiciyo waa tawdiix sharaxa laba yidhaaho kolley waa la madbiciyay maanaha waxaan filayaa wasaaradda awqaaftee qadar baa dee shaqada iyo kharajkii waxaa lahayd oo dee waa kitaab weyne waa la madbiciyo iyadaa qaybinayso kolley bal markaas waxa weeya waa tawdiix baa la yidhaho cala jaamici saxiixa waa adigu dee kitaab kolley iska muntashira madbuuca dee ninkii rabaananku dee nuskhada asalkan haystaa kolle xaggaasaa laygaba soo dire xataa dee antareedadna isagoo dee badafa waa mutawafir buu kuba yahay waa kitaab weynba marka taas loo eego walow dee san cumdatulqaari kitaabkiisa ajzaada hore ha sharaxu waa badan yahay waana in dee markaas laakiin marka dambe kolle sharaxu uu iskaba koobtaayo san kitaabkan xaafid ibnu xajar ee kitaabka bilowgiisa ilaa xadiidka ugu horeeya ilaa xadiidka ugu dambeeya si uu wada sharxayo kolley shuraaxdaasi inta badan kulaba mid maahay lakiin waa sheekhiisii ibnu mulaqin imaam aad iyo aada u tasaaniif badnaanaba weeye bal kutubtuu sharxay waxaa kaga mida cumdatulaxkaamka sharax aada u qayima ayuu kuwa sharxay oo la yidhaha aliclaam bifawaa'idi cumdati alaxkaam waa sharax aada iyo aada u mufiida oo dee dhici karta fawaa'idda uu kaba soo saariya xadiidkaasi waa kitaab kooban oo dee hagaag buu wada sharxan yahay malaa dabco la taxqiijiyo toban mujalad lagu madbuuciyo laakiin waa muxaqaqa way jirtay dabco kale oo aan filaya daaru kutub ilcilmiya kole waa tahay soo shan mujaladna way jirtay laakiin waxaan leeyahay waa kitaab marka la eego aad iyo aada u sarreeya kada marka la eego cumdatulaxkaamka waa ibnu mulaqin baalede kutub kalena uu leeyahy minhaajka nawowi baabu saddex sharax kuba leeyahay saddex sharax buu ku leeyahay minhaajka nawowi haddaba isaga waxaan uga jeedaa wuxuu ka soo noqonayaa waa sheekhiisii inuu ku fasiray ninkan insaankan lagaba cabiray inuu xadiidkan aynu soo marnay alaa kuntum aadantumunii inuu yahay kii loo jeedayo labada waaqaca ay iskuba mid yihiinoo ninkaa inay masjidka xaadhayo waaya cibaarada shakayd maa ruux dumar u aha misarga laakiin dumar baa se laakiin sheekhu wuxuu leeyahay xaafid ibnu xajar arrinku maya waa waham oo labada qiso way kala duwan yihiin taasi haweeney bay ahayd umu muxjan looba odhanaya amaa kan wuxuu leeyahay abu daa-uud baa isagoo mukhtasara soo naqliyey dabaraadna isagoo malaa intaa kaba dheere waxay ahayd nin ansaara oo la odhanayay markaa dalxatu bnulbaraa rasuulka ilaahayna uu soo booqanayo dee markaa uu xanuunsanayay markaa maalin uu soo booqday waa maalinta uu dhiman doono ayuu ku yidhi waxaanu arkaa dalxa in dee sakaraadkii kuba yimi ina geerida calaamaadkeedii kaba muuqdaane hadduu dhinto uu tegaya rasuulka ilaahay isoo ogeysiya dedejiyana maana kolle xadiidka dee qaybta in qaybtan yar mashhuurka oo ah in rasuulka ilaahay markuu yihi dedejiya fainahu laa yanbagii lijiifati muslimi an tuxbasa bayna dahraanay ahliba xadiidkay kuba jirtay ruux muslima bakhtigii in dadkoodii uu dhex yaallo un iyadoo dee arrintu aanayn hubsasho malaageelidiisa laga shakisaya jaanib kale ahayn in loo degdego weeya yaa roon tajiiskiisoo kale oo in lagu hayo uun dadkiisa dhexdood waxu habboon maaha ruux muslime soo ogeysiya markii uu rasuulka ilaahay kaba noqday ayuu dhintay habeenkuna wuu soo galay isagaana ku yidhi ehelkiisii haddii aad dhinto aasoo rasuulka ilaahay u yeedhina waxaan ka baqanayaa yahuud baan ugaba baqanaya dee waa waqti habeen oo aniga sababtay inay wax ku gaadhaan taasaan uga baqanaya rasuulka ilaahay u yeedhina taas buu yidhi rasuulka ilaahay baa markii waagu baryay loo sheegay markaasuu yimi oo qabrigiisii buu dul yimi oo markaasuu dadkii intuu safay ayuu tukaday uu ku tukado allahuma cilqa dalxa yadxaku ilayka watadxaku ilay bal minkaasba weeyo dalxat bnulbaraa baa la odhanayay ninkani maata insaanu kaana rasuulu llahi sala allahu calay wasalam yacuudu famaata billeyli habeenkiibuu dhinto fadafanuuhu leylan habeennimay aaseen falama asbaxa markuu waa bariistay ayay akhbaruhu ugu warrameen inuu ninkaasi dhintay uu dee markii horeba soo booqday galabnimadii ama maalintii faqaala wuxuu uhi maa manacakum maxaa idiin diiday waa halkan alidn biljanaasde an tuclimuunii inay oogeysiisaan maxaa idinka hor joogsaday qaaluu waxay idhaaheen kaana leylu habeen buu ahaa waqtigu fakarihna waanu nacnay maxay an nashuqa calayka wa kaana dulmatan labada kaanaba taamo weeye uma baahna markaa khabaroo macnaa waxaa dee waqtigu ahaayoo galay habeen waxa jirtay dulmaa jirtay iyo mugdi ayaa jirtay wa kaana dulma markaasoo fakarihnaa waxaan nacnay bal kaana leylu wa kaana dulma haddaan israacsado fakarihnaa waxaanu nacnay an nashuqa calayka inaan ku dhibno de waana taa isaga dardaarankiisaasna jiray fa ataa rasuulka ilaahay wuxuu yimi qabrahu qabrigiisii fa sallaa calayhi waa ku tukaday bal halkana maxaa inoogaba suganuun bal dee ruuxu markaa uu dhinto dadkii oo loo sheegay ehelkiisii iyo asxaabtiisii iyo dadkii bal si dee aaskii iyo tajiiskiisii loogaba qayb galo markaa la diyaariyo oo kale dee salaadiiya waa bilaabmayso dadka qaar baaba dhici karta inay salaadunu joogaan oo iskaba laamayaan oona qabrigii uba raac ahayn ee bal iyadana dadkii la ogeysiiyo bal intuba inay dee jaa-is tahay ay bannaan tahay baa inoogaba sugan baabu fadli man maata lahu waladun faxtasam kolley waa axaadiis dhowra laakiin kalaamkeeda iska waxoogaa yar noqonaya casharku halkaas inoogu joogaya wallah subxaana wa tacala aclam